magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa lagu qabtay kulanka wadatashiga istiraatiijiyadda horumarinta cadaaladda puntland kaas oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda cadaaladda ee dowlad goboleedka puntland kulanka ayaa ahaa wejiga labaad ee looga doodayo hanaanka istiraatiijiyadda cadaaladda puntland iyadoona kulanka lagu soo bandhigay xog aruurintii la sameeyey wejigii koowaad ee kulanka wadatashiga istiraatiijiyadda bahda cadaaladda puntland maxamed jeele oo ah la taliyo ka socday wasaaradda cadaaladda puntland ayaa faahfaahiyey ujeedada muhiimka ah ee kulanka kulankan ujeedooyinka laga lahaa waxay ahayd in dib loogu validate gareeyo ama loogu ansixiyo tashiyadii iyo ka soo baxay kulankan kulankii ka horreeyey waxaana kaloo lagu dari lahaa waxyaabaha ka dhiman oo ay qayb ka yihiin in dadku wixii ay horey u sheegeen in wax lagu daro saa la socotid marka horey waxaa loo bilaabay bishii sebtembar wada tashiyada looga tashanayey diyaargarowga ama diyaarinta istiraatiijiyadda bahda cadaaladda labada kun labaataniyo shan labada kun labaataniyo sagaal wada tashiyadani waxay ka dhaceen garowe gaalkacyo iyo boosaaso waxaa ka qayb galay dhammaan xubnaha bahda cadaaladda qeybaha kala duwan ee bulshada hadday noqoto ururada aan dawliga ahayn hadday noqoto ururka dhallinyarada haweenka hadday noqoto waxaa weye hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga intaba waxaana looga gol lahaa in wada tashiyadani ay noqdaan kuwa ku salaysan fikirkii ama waxyaabihii ka soo baxay qodobadii marka ujeedooyinkii ama markii laysku aruuriyey baa waxaa ka soo baxay ilaa iyo shan ujeedo waaweyn shantaa ujeedo oo mid kastaba ay leedahay ilaa iyo dhowr yool oo kala duwan baa waxaa lala wadaagayay bulshada si ujeedooyinkeenii hadday leeyihiin qaabka ay qaab qoraaloodkooda iyo siiqadooda yoolalka meesha ku qoran haddii ay tahay in wax laga bedelo yoolalkani ama wax lagu siyaadiyo intaba in macnaha waxa weeye hadduu alla idmo ay noqoto mid fikirkoodii iyo wax ayagu ku salaysan markii horena waxaa laga bilaabay de in lasoo bilaabo baahiyihii maxaa shaqaynaya maxaanan shaqaynaynin qaabkii iyo fursadihii iyo caqabadihii markaa jiray intaba marka wadatashyadani waxay macno fara badan kusoo kordhinayaan in la helo istiraatiijiyad u qalanta ka turjumayso kuna salaysan macnaha waxaa weeye bottom up approach in macnaha waxa weye waxaan salka laga soo dhisay bulshada laga qaybgeliyey waxaan rajaynaynaa bulshada hadduu allaydmo insha allah in ay qayb ka sii noqon doonaan xitaa marka ay noqoto fulinta istiraatiijiyadani oo aysan ku